Dhalinyaro badan ayaa abuuray nidaamyo wax soo saar gudaha dalka ah waxaana guuleystay qaar ka mid ah hal abuuradaasi. Hal abuurada la xusi karo waxaa ka mid ah hal abuur looga maarmay agabka guryaha ee dibadda dalka laga keeni jiray, farsamaynta mishiinno macmal ah oo lagu diyaariyo cunnooyinka qaar, iyo casriyeynta wax soo saarka saliidda macsarada oo ah halka warbixinteenu ay ku aadan tahay. Dhalinyarada magaalada Tana Jowhar ee ka howlgala howlaha soo saarka saliidda iyo qaar kale oo aqoon-yahano ah ayaa maamulka Hirshabelle waxa ay ka codsadeen in ay ka taageeraan horumarinta hanaanka wax soo saarkooda ee saliidda macsarada gudaha dalka lagu farsameeyo.
si waxaan ku irahda uga baaqsadaan waxyaabahan ama tahriibtoo kale ama burcadnimadoo kale iyo meelaha kala duwan dhalinyarada ay waqti ku bixin lahayn si looga baaqsado in dhalinyarada loo maalgeliyo fursado loo abuuro wax ay kaga mashquulaan waxyaabo dhibaato dalka ku noqon lahaa amni ahaan ayagana dhib u keeni lahaa marka waxaa ugu baaqanaa wasaaradda dhallinyaradoo kale hadda hirshabelle ka shaqeyso waxaan dhihi lahaa dhalinyarada meelaha ay u nugul yihiin inay wasaaraddu fiiriso waxyaabaha meeshaasi nugul dhalinyarada looga baabi'i karan ay ka shaqeyso marka tusaale tanoo kale hadda ah saliidoo kale waxaan isdhihi karaa saliidda hadda marka la yirahdo haddii maalgelin iyo kambaniyo iyo mashiino loo keeno dhalinyarada rejoar saddex meelood meel ka mid a way ka faa'idaysan kartaa aaminsanaa waxaa ugu baaqi lahaa soo xirfado waa inaa baratiin sababtoo ah noloshiin waxaa ku maari kartin waa xirfado had sanadkan waxaa jiro xirfadaha wax lagu qabsadaa xirfadahaas wax soo saarka saliidda ina oo fahantiin adaa oo meel kale aadaysin waa xirf nolosha wax lagu qabsado xirfado waa inaa xirfadaha ka faa'iidaystaan maamulku waxaa ugu baaqi lahaa inay dhalinyarada caawiyaan shaqooyinkood shaqooyinkooda ku dhiirigeliyaan oo makiinadaha oo u keenaan soo marka qof kastoo shaqada lagu dhiirigeliya wuxuu helaa shaqa abuur fiican ayuu sameyn karaya in la horumariyaa hal abuurka dhalintu waxa uu kaalin ballaaran ka qaataa sii jiridda moraalka iyo ku kalsoonaanta dalka ee muwaadinka soomaaliyeed